redio simba markaan daarnaba dig ma soo yareen madayax gacmeedku dacal kaga yaal redio simba dhacdo kasta sheekaa ka dambaysa sheeko kastana dhacdaa ka dambaysa redio simba simba xarunta wararka sugan sifeeyaha xaqiiqda
subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka subax ee raadiyaha simba qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah hogaanka maamulada dalka ayaa kulan ku yeeshay magaalada dhuusamareeb ee maamulka galmudug guddiga doorashooyinka lagu muransan yahay ayaa war ka soo saaray doorashooyinka dalka iyo qaabka loo wajahayo midowgaha musharaxiinta ayaa ka hadlay xaaladda dalka iyo ismariwaaga ka taagan arrimaha doorashooyinka dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inay dishay saraakiil ka tirsan dagaalyahanada al-shabaab khasaaro dhimasho iyo dhaawac isugu jira ayaa ka dhashay madaafiic camisoom ay ku garaaceen deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha hoose weerar khasaaro geystay ayaa ka dhacay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baaya faahfaahinno dheeraada ayaa ka soo baxaya dagaal ciidamada dowladda iyo al-shabaab ku dhex maray gobolka gedo akhbaaraadka caalamka subaxnimadan sinba idiin haysana waxaa ka mid ah suudaan oo digniin la xidhiira webiga niil u dirtay dhiggeeda etoobiya iyo trump oo loo diiday arrin madaxdii ka horreysay loo oggolaaday mar kale subax wanaagsan ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa subaxnimo axad ah taariikhdu waxay tilmaamaysaa toddobada bisha labaad ee sanadka laba kun koob iyo labaatan intaad maqasheen oo dhammaystiranna hogaanka maamulada dalka ayaa kulan ku yeeshay magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug madaxweynayaasha maamulada puntland jubbaland galmudug koonfur galbeed iyo hirshabeelle oo iyagu weli ku sugan magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug ayaa halkaasi ku yeeshay kulan inta badan diiradda lagu saarayay arrimaha doorashooyinka dalka iyo waxyaabaha la xiriira kulankan ayaa xubnuhu kaga hadleen halka dalka uu wajahayo iyo mowqifkooda ku aadan dhammaadka muddaxileedka madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xubnahan oo inta badan ka qayb oo ka qaybgalay shirki ka dhacay magaalada dhuusamareeb ayaa weli waxay ku sugan yihiin magaaladaasi waxaana dib uga soo laabtay dhuusamareeb madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya ra-iisul wasaaraha xukuumadda iyo weliba sidoo kale guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa caasimada muqdisho hogaamiyaasha maamul goboleedyada ayaa la sheegay in sidoo kale kulankooda ay diiradda ku saarayaan arrimaha la xiriira doorashooyinka heshiisya dambe oo la galo iyo khilaafaadka xilligan hareeyay doorashooyinka dalka madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya oo qeyb ka ahaa shirkii fashilmay ee magaalada dhuusamareeb oo shalay ka hor hadlayay baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya ayaa sheegay in weli ay jiraan rajo la xiriira kulamo dambe oo laysku soo laabto islamarkaana uu rajeynayo madaxda dowladda iyo maamuladu inay dib isugu laabtaan kulamo kalena ku yeeshaan magaalada muqdisho ee caasimada waa magaalada muqdisho iyo magaalooyin ay ka mid yihiin dhuusamareeb madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa sheegay in dalka doorasho u dareerayo islamarkaana uusan jiri doonin firaaq dastuuri ah xubnahan ayaa la sheegay in intooda badan ay diiradda ku saarayaan arrimaha la xiriira doorashooyinka dalka islamarkaana waxaa la sheegay in xubnuhu ay ka wada hadlayaan arrimo la xiriira xilligan halka dalku wajahayo iyo qaabka uu noqonayo xiriirka ka dhexeeya madaxda dowladda iyo weliba madaxda maamul goboleedyada dalka heshiiskan iyo khilaafaadka jira ayaa waxaa la sheegay inay qeyb ka yihiin hogaamiyaasha maamulada iyo madax ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya gobolka gado ayaana noqday ubuucda meesha khilaafka doorashooyinka uu hareeyey xubno ka tirsan madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo weliba sidoo kale xubno ka tirsan madaxda maamul goboleedyada ayaa la aaminsan yahay in mar kale dib ay isugu soo laaban doonaan islamarkaana ay ka wada hadli doonaan arrimaha doorashooyinka dalka ma jiro wax war oo kasoo baxay kulankii xalay ay yeesheen hogaamiyaasha maamulada waxaase la aaminsan yahay in ay sii socon doonaan kulamadaasi islamarkaana xubnuhu isku dayayaan in bal waxun ay isla meeldhigaan iyadoo ay ka maqan yihiin madaxda dowladda islamarkaana dib ay ugu yeeri doonaan madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyadoo shirkii ugu dambeeyey arrimaha doorashooyinka uu fashilmay ayaa ilaa hadda waxaan muuqan saansaan doorasho loo wadar ogol ah ay dalka uga dhici karto xubnaha midowda musharaxiinta oo iyagu ka mid ah kuwa aragti ahaan aadka u diidan hanaanka doorashada ay u wajahayaan madaxda dowladda federaalk soomaaliya ayaa shalay kulamo waxay ku yeesheen magaalada muqdisho waxayna inta badan kulamadooda diiradda ku saarayeen arrimo la xidhiira doorashooyinka dalka khilaafaadka hareeyay iyo qaabka loo wajahayo mucaaradka ayaa sheegay inay kulamo la yeesheen beesha caalamka iyo weliba bulshada qeybaheeda kala duwan iyagoo sheegay shalay markii u dambeysay inay la kulmeen culimaa-udiinka soomaaliyeed waxaana inta badan arrimahaasi diiradda lagu saarayay arrimo la xiriira doorashooyinka iyo qaabka xilligan dalka xaalkiisu noqonayo xasiloonida iyo amniga guud ayaa ka mid ahaa waxyaabaha diiradda la saarayay xubnahan musharaxiintaana waxay sheegeen in mar walba diyaar u yihiin siday uga qayb qaadan lahayn xasiloonida dalka islamarkaana aysan ahayn wax la rumaysan karo in xilligan kala guurka aysan jirin jiha wadanku u socdo doorasho dhici karta islamarkaana laga baqayo wadanku inuu golo firaaq dastuuri ah waxay sheegeen in golayaasha kala duwan ee dowladda guud ahaan uu ka dhammaaday waqtigii dastuuriga ahaa islamarkaana xilligan uu dalku gelayo xaalad adag xubnahan musharaxiinta mucaaradka ayaa sheegay xilligan ka dambeeyay in loo baahan yahay in saamileeda siyaasadda ay ka wada tashtaan qaabka wadanka ay uga dhici lahayd doorasho islamarkaana dhinacyadu ay ka wada shaqeeyaan arrimaha la xiriira doorashooyinka dalka mucaaradka ayaa intooda badan waxay diiradda saarayaan sidii dalka ay uga dhici lahayd doorasho wadar ogola islamarkaana ay iyagu qeyb ka yihiin waxaana inta badan mucaaradku ay danaynayaan in qeyb ay ka noqdaan doorashooyinka ka dhacaya dalka iyagoo dhowr jeer sheegay in wadanka firaaq uusan gelayn islamarkaana saamiilayda siyaasadda ay ka wada tashanayaan walow madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya uu shalay meesha ka saaray in wadanka uu gelaya firaaq dastuuriya islamarkaana baarlamanka dowladda ay saxiixeen in wadanka wax firaaq dastuuriya uusan gelayn islamarkaana hay-adaha kala duwan ee dowladda ay sidooda usii shaqeynayaan inta wadanka uu laga gelayo doorasho loogu soo doorto xubnaha iyo golayaasha kala duwan ee dowladda federaalka ee soomaaliya waxaana laga dhursugayaa kulamada dhuusamareeb uga socda hogaanka maamulada iyo waxyaabaha kasoo baxa guddiga doorashooyinka ee lagu muransan yahay ayaa war ka soo saaray doorashooyinka iyo qaabka loo wajahayo xilli khilaafaad fara badan ay hareeyeen doorashooyinkaasi guddiga doorashooyinka ee lagu muransan yahay ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa soo saaray war-saxaafadeed ku saabsan mowqifka guddiga ee hirgelinta doorashooyinka heer federaal iyo shirkii dhuusamareeb afar guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal waxa uu aad waxa waxa waxa laga xumaada ku tilmaamay ayaa lagu yidhi naskaf afgaranwaa uu kusoo dhammaaday shirkii samareeb waxa uuse muujinayaa inay jirto rajo wanaagsan oo weli lagu xallin karo ismariwaaga taagan waxa uu dhinacyada ugu baaqayaa inaysan ka quusanin una istaagaan mas-uuliyadda ka saaran dalka ayna hirgeliyaan heshiiskii doorasho ee toddobiyo tobankii sebtembar ee laba kun iyo labaatan heshiiskaas oo baarlamanku hal me- oo baarlamanku me- ku meelmariyay ayaa layidhi hindisa sharciyeed qeexaya sidii loo sida lagu soo dooranayo xubnaha baarlamanka koob iyo tobanaad ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya guddigu wuxuu soo jeed wuxuu usoo jeedinayaa bulshada soomaaliyeed inay muhiim u tahay xilligan in laga wada shaqeeyo isku keenidda dhinacyada waa dhinacyada hogaanka dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka wuxuuna guddigu ku boorinayaa culimada iyo hogaanka dha- culimmada hogaanka dha- hogaanka dhaqanka iyo bulshada qeybaheeda kala duwan in ay ah, lagama maarmaan tahay inay qaataan doorkooda soo jeedinta waa doorkooda soo jireenka ah ee xalinta khilaafka lagu taxliilinayo waa xa- iyo weliba xalinta khilaafyada lagu xalinayay hab dhaqameed kaasi oo ahaa waqti dheer xalka rasmiga ah ee soomaalidu dhexdeeda isku xaliso guddigu wuxuu u mahad celinayaa dhammaanba dhinacyadii isku howlay xalinta khilaafka waxa uu si gaar ah ammaan ugu jeedinayaa shacabka maamulka galmudug oo xi- waxa- oo xil iyo weliba si geesinimo leh dhabarka ugu ritay hawsha adag ee shirka samareeb kow ilaa afar guddigu wuxuu sidoo kale u mahad celinayaa beesha caalamka oo garab taagan soomaaliya kuna gacan siinaysa sidii ay dhibaatooyinka ugu u xasilin lahaayeen ayna ka caawin lahaayeen dowlad dhisida iyo xal ay ka gaaraan arrimaha dowladnimada ugu dambeyntii guddigu waxa uu xusayaa hoga- waxa uu xusuusinayaa hogaamiyaasha inay mas-uuliyadda qabsoomidda doorashooyinka ay si wadajira u saaran tahay hogaanka golaha wadatashiga qaranka iyo inay is- isku gaaraan iyo inay gaaraan xal deg deg ah lagama maarmaanna ay tahay inay ka shaqeeyaan isku keenidda iyo weliba sidoo kale masaxidda guud ee wadanka waa maslaxadda guud ee wadanka haddaba si wadanka marxaladiisa uu ku jiro uga marxaladda uu ku jiro uga gudbo waxa uu ku wargelinaynaa dhammaan dhinacyada siyaasadda inay tahay ah, xalka keli ah fulinta heshiiska doorashada ee la gaaray toddobiyi tobankii sebtembar ee laba kun iyo labaatan islamarkaana guddigu u diyaarsan yahay qabashada doorashooyin xor iyo xalaala oo ka dhaca gudaha dalka war-saxaafeedka ay soo saareen guddiga lagu muransan yahay ee doorashooyinka dalka iyadoo shirkii dhuusamareeb uu kusoo dhammaaday natiijo la-aan islamarkaana dhinacyadu ay isku afgaran waayeen qaabka loo wajahayo doorashooyinka dalka iyo sida uu noqonayo xaalka guud ee dalka haddii doorashooyinkaasi ay dhici waayaan guddigan oo iyaga lagu muransan yahay islamarkaana ay kasoo horjeedaan qaar ka mid ah hogaanka maamulada iyo midowda musharaxiinta mucaaradka ah, ayaa waxa uu xilligan isku dayayaa in uu dhinaciisa kala sameeyo wax walba oo la isugu soo dhaweyn karo xubnaha mucaaradka ah walow dhinacyada ay diidan yihiin arrimaha la xiriira doorashooyinka dalka islamarkaana ay doonayaan in qayb ahaan ay ka qayb qaataan sidii la isugu soo dhaweyn lahaa xubnaha kala duwan ee isku diidan arrimaha doorashooyinka dalka khasaare dhimasho iyo dhaawac isugu jira ayaa ka dhashay madaafiic amisom ay ku garaaceen deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose faysal cabdi faarax ayaa sii dheeranaya wararka ka imaanaya gobolka shabeellaha hoose ayaa waxa ay kusoo waramayaan in xalay madaafiic lagu garaacay tuulo hoos tagta deegaanka janaale ee gobolka shabeellaha hoose wararka ayaa waxa ay sheegayaan in madaafiicdan xalay lagu weeraray tuulo ay ay soo tuureen ciidamo ka tirsan kuwa amisom oo xero ku lahaa deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha hoose tiro madaafiic ah ayaa waxaa lagu soo waramayaa in lagu garaacay tuulada miishaani oo hoos tagta deegaanka janaale ee gobolka shabeellaha hoose waxaana madaafiicdan la sheegay in ay ahaayeen kuwo markaasi haleelay guri ah ay ku sugnaayeen hooyooyin iyo caruur islamarkaana dhaliyey khasaare kala duwan oo xoogan waxaana warar kala duwani ay oo k- ay kasoo baxayaan khasaaraha ka dhashay madaafiicda xalay lagu garaacay tuulada miishaani oo markaasi ay ka dhasheen khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac inta la xaqiijiyey ilaa iyo laba caruur ah ayaa waxaa lagu soo waramayaa inay ku geeriyoodeen madaafiicdaasi sidoo kalena waxaa la sheegay inay ku dhaawacmeen ilaa iyo saddex hooyooyin ah lama oga sababta rasmiga ah ee ka dambeysa madaafiicda xalay lagu garaacay tuulada iyo sababta ciidamada amisom ay madaafiicdaasi ugu tuureen balse ilo deegaanka ah ayaa waxa ay sheegayaan in ay hal mar ka war heleen dhawaaqa culus ee madaafiicda oo ka imaaneysay dhanka ciidamada amisom sababtana aysan garanayn ciidamada dowladda iyo taliska ciidamada amisom weli wax war ah kama aysan soo saarin madaafiicda xalay lagu garaacay tuulada miishaani oo hoos tagta deegaanka janaale ee gobolka shabeellaha hoose waxaana warar kala duwaniha ay kasoo baxayaan madaafiicdaasi xalay lagu garaacay oo sababtooda aan la ogeyn islamarkaana ciidamada amisom aysan war ka soo saarin waxaana la sheegay in madaafiicdu ay ahaayeen kuwa markaasi ay soo tuureen ciidamada amisom sida wararku ay sheegayaan inta badan gobolka ama gobolada shabeellooyinka ayaa waxaa ka dhaca weeraro iyo dagaalo culus kuwaas oo laisku adeegsado madaafiicda iyo hoobiyaasha waxaana jirta in madaafiicdaasi ay inta badan khasaare kasoo gaaraan dad shacaba
aad buu mahadsan yahay faysal cabdi faarax oo qodobkaasi inoo soo koobayay ciidamada dowladda soomaaliya ayaa sheegay inay saraakiil ka tirsan al-shabaab ku dileen koonfurta soomaaliya ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka soomaaliya ayaa sheegay in saraakiil sarsare oo ka tirsan dagaalyahanada al-shabaab ay ku dileen koonfurta soomaaliya wararka laga helayo degmooyin iyo deegaano ka tirsan gobolka gadooda koonfurta soomaaliya ayaa sheegaya in xalay halkaasi uu ka dhacay dagaal khasaare kala duwan dhaliyey oo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo dagaalyahanno ka tirsan al-shabaab wararka laga helayo deegaanadaasi ayaa waxay sheegayaan in deegaano dhowr ah oo hoos yimaada degmada luuq ee gobolkaasi gedo uu ka dhacay dagaal xoogan oo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa dagaalyahanada al-shabaab waxaana inta badan diiradda la- dagaalkani la sheegay in lagu dilay dagaalyahano iyo weliba saraakiil sarsare oo ka tirsan dagaalyahanada al-shabaab in inta badan eh, ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen dagaalyahano kale oo ka tirsan al-shabaab afhayeenka ciidamada dowladda ee gobolka gedo bakaal kooke ayaa waxa uu sheegay in dhowr jeer dagaallo rogaal celisa ay ka dhaceen gobolkaasi islamarkaana ay dileen saraakiil sarsare oo ka tirsan dagaalyahanada al-shabaab islamarkaana waxa uu sheegay dagaalkaasi inuu ahaa mid xoogan waxa uu sheegay in ay dileen dagaalyahano ka tirsan al-shabaab dagaal dhowr jeer qaatay walow al-shabaabku aysan xaqiijinin wararka sheegaya in saraakiil sarsare oo ka tirsan dagaalyahanadaasi lagu dilay halkaasi dagaalkan ayaa la sheegay inuu ka dhacay deegaano dhowr ah oo hoos yimaada degmada luuq ee gobolka gadoho islamarkaana halkaasi ku dagaalameen ciidamada dowladda iyo weliba eh, dagaalyahanada al-shabaab afhayeenka maamulka gobolka gadooh ee dowladda soomaaliya bakaal kooke ayaa sheegay in dagaalku uu dhowr jiho oo deegaanada ah ka dhacay islamarkaana waxa uu ku adkaystay in deegaanadaasi ay gacanta ku dhigeen kana saareen dagaalyahanada al-shabaab walowsan jirin cid xaqiijin karta sheegashada maamulka waxaa sidoo kale sheegay in halkaasi ay ku dileen saraakiil sarsare oo ka tirsan dagaalyahanada al-shabaab islamarkaana ay gaarsiiyeen khasaare kala duwan oo isugu jira eh, dhimasho iyo dhaawac Eh, dagaalyahanada al-shabaabna weli dhankooda wax war rasmiya kama ay saarin mana jirto eh, cid ka madax bannaan dhinacyada oo xaqiijin karta dagaalka meesha ka dhacay iyo khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay weerar khasaare geystay ayaa ka dhacay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay wararka laga helayo magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay ayaa sheegaya in halkaasi uu ka dhacay weerar geystay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac wararku waxay sheegayaan in dabley hubeysan oo aan la garanayn ay weerar ku qaadeen ee guriga uu ku leeyahay magaalada baydhabo taliyaha ciidamada asluubta soomaaliya jenaraal mahad cabdiraxmaan oo soo ahaa mar soo noqday taliyaha booliska maamulka koonfur galbeed gurigan ayaa la sheegay kooxdan aan laho aan haybtooda la aqoon in ay weerar ku qaadeen islamarkaana ay ku weerareen bambagaxmeed ay ku tuureen guriga gudihiisa waxaa la sheegay inuu jiro khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ciidamo ku sugnaa ee guriga taliyaha ciidamada suluubta soomaaliya ayaa la sheegay inay rideen rasaas aada u fara badan oo tirabeel ah islamarkaana khasaare kala duwan uu ka soo gaaray dad eh, aagga ku sugnaa waxaana la sheegay in rasaasta ay rideen ay ku dhimatay gabar ee aagga ka agdhoweyd oo ahayd gabar aada u da-yar waxaa sidoo kale la sheegay in guriga gudihiisa weerarkan kooxda ku qaaday uu soo gaaray dadka gudaha ku jiray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaa lasoo wariyey laba qof oo dhimasho ah waa laba qof oo dhaawac ah iraahdee iyo hal qof eh, oo halkaasi ku dhintay ciidamo ka tirsan kuwa booliska maamulka koonfur galbeed ayaa la sheegay inay gaareen goobta weerarku ka dhacay islamarkaana ay baaritaano ka bilaabeen iyo howlgallo halkaasi walow aysan jirin cid eh, si rasmi ah u shaacisay khasaaraha halkaasi ka dhashay haddana waxaa la xaqiijiyey eh, khasaarahaas isugu jira dhimashada dhaawaca ciidamada maamulka koonfur galbeed ayaa la sheegay in howlgalladooda ay ka bilaabeen eh, magaaladaasi baydhabo gaar ahaan xaafadaha eh, oo ka agdhow eh, guriga generaalka islamarkaana waxaa la soo wariyay xala in ilaa saq dhexe howlgallo halkaasi ka soconayeen walow aysan ciidamada booliska maamulka koonfur galbeed weli war rasmi ah ka soo saarin hanaanka ee weerarkaasi u dhacay iyo weliba cidda ka dambeysay mana jirto weli war rasmi ah oo ka soo baxay ciidamada booliska maamulka koonfur galbeed oo ku aadan eh, weerarkan ka dhacay degmada baydhabo ee magaalo madaxda gobolka bay fadhiga kumeel gaarkan oo ah maamulka koonfur galbeed oo hogaamiye cabdicasiis xasan maxamed laftagareen generaalkan hadda hogaamiye ciidamada asluubta soomaaliya waa jenaraal mahad cabdi- mahad cabdiraxmaane waxa uu soo ahaa mar ee taliyaha booliska maamulka koonfur galbeed waxa uuna caan ka yahay deegaanadaasi maamulka koonfur galbeed waxa uu inta badanna ka howlgeli jiray magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay oo ah meesha hooygiisa uu ku yaalo islamarkaana ah meesha uu ku yaalo gurigiisa la weeraray xalay walow aan la soo warin khasaare soo gaaray ee qoyska taliyaha haddana waxaa jira khasaare soo gaaray askar ku sugnayd ee gudaha ee guriga generaalka intaasna dhegeystayaal kusoo gabagabaynanaa ruuxii dalka iyo daafaha caalamka inaga soo gaaray cidda warkaygu seegay si mariisay ka daalacan karaane nabadgelyo
أهلا وسهلا سهلا warniyo goormaa timid dibiddaanba kugu ogaayo أنا شلي أمد shal maa timid Ah.
alxamdulilah مرقى حالي رادية دار haye وحنا مغلا سيمبا ووريجها سيمبا سيمبا ذا محاولنا يوم idaacad buu waaye siinba aliira magaceeda سيمبا اللي واحد وايه saca codkeedaa laga